sanatar cabdi xasan oo ka tirsan golaha baarlamanka dowladda federaalka ayaa si kulul u weeraray madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha booliska gobolka banaadir mahdi maxamed xasan sanatarka ayaa si cad u sheegay in madaxweynaha iyo taliya mahdi ay ka dambeeyaan boobka iyo burburinta lagu hayo guryaha shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho cabdi qaydiid ayaa ku eedeeyey taliya mahdi inuu yahay ninka madaxweynaha u qaabilsan burburinta hantida shacabka isagoo tilmaamay in labadooda aysan jirin cid u dhexaysa islamarkaana ay si wadajir ah u gaaraan go-aanka lagu burburinayo guryaha iyo dadka la barakicin rabo waa nasiib darro in dadka madaxda sheeganayay ay tacdiyo kula dhaqmaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho mahdi ma aha taliya shacab u adeega waa nin xasan sheekh u qaabilsan burburinta hantida shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi sanatar cabdiqaydiid hadda ka hor baa nin niman odayaale waxay ii yimaadeen dhul dhul hadda la jabinayo hore loo jabiyey yay documentiga waxay haystaan caymiska warqadihii maaragtay caymiska iyo insuranska iyo wixii oo dhan ayay haystaan waxay yidhahdeen documentiga dhulkaana waa la jabinayaa waxaanan haysanaa waa tegey waxaan u tegey ninka qaabilsan ninka xasan u qaabilsan dhulka inuu jajabiyo cali mahdi la yidhaahdo mise macalin mahdi la yidhahdo wuxuu yidhi annaga mar haddii warqadda hala jabiyo ay timaado hala fuliy hadday timaado ka timaada madaxweyne xasan annaga wuxuu yidhi wax shaqaaho noo noo hare male ma aha markii ugu horreysay ee dhulka laga boobo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo kasoo baxay madaxtooyada ama taliyaha booliska gobolka banaadir oo ku saabsan eedeymaha ugu yimid sanatar cabdiqaydiid